dadka ka dhaqan deegaanka hagal iyo laasciidle oo ku tirsan degmada berbera iyo weliba yohayan ahaana baahaan qabeen in deegaanadii lagu hirgeliya iskuul maadaama iyo horey anayn lahayna goobol barasho iyo xarumo caafimaad oo ka filan hana ku mid ee mas-uuliyiinta maamulka degmada berbera oo xaragga ku jiran iskuulka lagu hirgeliya deegaanadaas iyo weybayo ku hadalina muhiimada iskuulku muusan leeyay bulshada ka nool deegaanadaas iyo tuulooyinka hooskoyow iyo oona sheegay inyo sii wada doonaan mashaariicda laka hormariya doona arrimo bulshada mahadnaqaynaa waan idinku faraxsannahay waxaynu dhammaanteenba isugu wada nimi inaynu iskuulkan aynu ubadkeenna keenno si aynu noqdaan ubad mustaqbalka inoo anfaca oo qaranka anfaca oo dadka anfaca oo dalka anfaca oo diinta anfaca iskuulka waxaa loo dhisay ee loo qalabeeyey ee loo wanaajiyey ee loo ballan qaadaya in la kordhiyo waa inaa ubadkiina keentaan si ay waxu bartaan marka annaga haddaan nahay maamulkii haddii aanu nahay maamulkii annagu waxaanu martidii ka nahay oo aan abaal idinku haynaa oo sharaf noo ah oo abaalcelin noo ah in iskuulkaa la keeno ubadkii wax ku baran lahaa waxay qaadatay siyaasadda wasaaradda waxbarashadu annagoo ku matelaynaa maamulkii uu wasiirku nagu soo wareejiyey ee siyaasadda waxbarashada ee qaranka in la kordhiyo tirada ardayda waxbaranaysa markaa waxaanu qaadanay qorshe ah boqolkiiba afartan tiradii hore joogtay boqolkiiba afartan in la kordhiyo sanadkan waxaanu rajeynaynaa waxaa laga dhawaajinaya konton e kontonku waa hal galaas siddeed iyo afartan arday baa loo baahaya galaaskii bay galaan laba galaas baa inoo dhisan waxaan rajeynaynaa in lasoo kordhiyo saddex shay midna ka warwari maysaan iskuulkaasi haddii ardaydu badato meesha gelaysaan ka warwari maysaan macallimiintii wax u dhigaysana ka warwari maysaan qalab iyo agabkii wax ku dhiganayana ka warwari maysaan ee iskuulkii maanta uu dhisan yahay ee uu quruxdan leeyahay ujeeddadeennu may ahayn inaynu quruxdaas uun daawanno ujeeddada laga leeyahay way ka ballaadhan tahay ujeeddada laga leeyahay waxa weeyaan inuu iskuulkaasu buuxsamo oo ubadkii halkaa joogay ee afarta sanno ama shanta sanno iskuulkaas uu ka dayacnaa inay wax bartaan waxaa loo baahan yahay markaa sidaa wanaagsan ay isu soo abaabusheen sidaa ballaadhan ee aan cid ugu maqnayn ubadka keenistiisana ina haddii alla idhaa uga howlgashaan
warbixintii xanaanada xoolaha daaweyn baa la sameeyey bishii toddobadba ayay soo gabagabowday oo laga qabtay gobolka saaxil ay soo gaadhay xaggan xagal iyo laasciidle bishii toddobaad bay dhamaatay baheyd marka xoolo fara badan baa laga daaweeyey oo xoolo badan baan laga daawey baheyd oo mashruucii fao baheyd
run ahaantii xagal sidan ka war hayno waxay leedahay xarun caafimaad oo waxa weeye adeegyadeedu inta badan waxa weeye dawadana way heshaa shaqaalihii waxa weye waa heegan laakiin mar kasta duruuftu in bay leeg tahay iyo awooddeenu xagal waxay ka mid tahay xarumaha sida joogtada ah dawada iyo shaqaalaha mushaharka shaqaalahaba u hela ee ay naga caawiso ama ay gacanta ku hayso dowladda hoose degmada berbera oo meeyarkii iyo xildhibaanadii qayb ka mid ay nala joogaan waana u mahad celinaynaa kadambeyntii guddoomiyaha gobolka saaxil cali cabdulaahi iyo weliba uuse ka dheeraday muhiimada iyo leta mashaariicda shalduwan ee lagu fuli waana lagu sii fuliyo doona deegaanadu marka inaan idinsoo arko oo xagale halka ay ku taallo iyo baaxadda dhulka ay xukuntaa inta uu leegyahay iyo duruufta deegaanka iyo dadka inaan soo barto ayaan runtii u socday waajibna ah oo dee mar kasta oo guddoomiye gobol uu ku cusub yahay gobolka inuu degmooyinka soo barto waa waajib shay daruuriya waxaan aad runtii ugu faraxsanahay sidii ay caadadu ahaan jirtay inaan baahi badan oo safarada degmooyinka marka la tago ay dadka deegaanadu sheegan jireen inaydaan idinku khayralaha siiya ay idiin wada dabooshay dowladda hoose iyo golaha deegaanku cabashadiinnu way koobnayd gaaliga ambalanska ah oo gacanta lagu hayo iyo biyaha oo iyana farsamo ahaan u baahan in wax laga qabto